raxmaan raxiim raadiyo warsan ciidan maxasantiin shacabka ka nool degmada bardaad iyo tuulooyinka hoosgooya owlamada maygu amaansho boqolkiiba boqol fayley way qalalaase iyo walamin amaan bare iyo abse iyo qaban walle ciidamada booliska gaarka iyo maamulka degmada ciidamada amisom oo iska labaayaan weyo maalmooyinka dambe intay howlgala ku wadayeena tuulooyinka degmada bardaari karo hoosgooya wayna shacabkaas in sheegayeena yahay howlgalada ujeeda oo lakasafeeya walamanka nabadjiidka hay oo lama namadan socday qoolistid ahaayeen ujeedka lamaadna way ahaayay shacabka olan sheegow intii lamanka iyo nabadjiidka haayeen waliyo haba yaraatay welweliyo cobsaiyo ku qabaaman jiraan nabad eh idoojoon rogan tuulooyinshona anka noolabaan ilaahayna garabnaysi maamulka degmada bardaar iyo ciidamada booliska gaarkeena hamin imaalan surinyo difaacowsho wal obse haba yaraatay ku qabaan musku gaba doonaan an jirana nimankaas nabadiidka iyo an sheegan insha allahu tacaala sasaas wey waa howlgalada socda oo degmada bardaar tuulooyinka hoos kuhayaan nimankaas nabadiidka ee fariisan haba yaraatay miyo kaliyiina majarta howlgalada isin wadan intii kuguda jartaan mahasiin kubayo natiije
natiijaeeda balaaran hukubatay shacabka ka nool tuulooyinka degmada bardaal hoos kuhayaan wayse rasmiya garayaqana masahan dhawaayana howlgaladan isdaba jooga eh oo lamankaas laka bacsadow lakana madaysiyow tuulooyinkaas iyo inka samaysan meel fariisina iyo ka dhabaatayayaan umada soomaaliyeed oo ka nool degmada bardaal iyo tuulooyinka hoos kuhayaan silan walba oo shacaba oo degmada bardaal iyo tuulooyinka hoos noolayaan ka nool oo muwaadin ah usanka noolada si xor iyo xalaalnimo ka dheexinta walcabsi iyo welwalayo ku qabaan nimanka nabadjiidka inaan jaradoono ilaahay idinkiina ee hadhawaayeen shacabkaas ee ciidamada booliska gaarka ah iyo maamulka degmada bardaal siyo hamin iyo maalan iyo diyaarinkiin intiyo naftiyo iyo maalshooga difaacaan waana idanka hambaliyeen waana hadhawaayeen wada shaqayn faydanna weelalaayaan sheegeen shacabka ka nool tuulooyinkaas
ns dareeroga tuulooyinka hooskoon degmada berdaal iyo weliba degmada berdaal seenshal dareere maadaama ganacsatada iyo markaas ku obsadaan wadooyinka ismarkaasayna aan maro korna
walcabse dadka welwal ee ganacsatada ka nool degmada berdaale iyo shacabkaas qabaan haba yaraatee ma jira biidnillahi alkariim wakti jira jirtay oo laha dhaafay oo shacabkaas obsad oga jireen mase welwal ee kanoo ka noolee mase wadooyinka ku maraayaan iyo ku qoobsadayaan nimanka nabadjiidka eh oo lama namadan socotay qoolisitadae ilaahay idin sheey guuliyada ee waktiga iyo ilaahay nasiibanka eediyey mase ka guulaysaday maamulka degmada berdaale iyo ciidamada booliska gaarka oo iskaashadayaan war oo shacabka iyo la wadaagayaan oo eh dhinaca nabadgelyada oo guud ahaan iyo gaar ahaanba insha allahu tacaala waktiyada kiila hadalow saacado ka hor ciidamada booliska gaarka eh iyo maamulka degmada iskaashadayaan sarrasmiaway howlgaladaas kuwadaana tuulooyinka degmada berdaala hoos kuhayaan iyo maca degmada eeridiya insha allahu tacaala waana sii socda doonaa
howlgalada isin wadan jarana hadda degmo isin markaas sitoos aan seetan ciidamadana sitoos aan guda gala kor maadaama isin howlgalada in muddo isin kuwadan degmada berdaala ee gobolka baa iyo tuulooyinka kale hoos kuhayan
wayba jirte tuulooyinka la seeday muhiimka ee kumada ahaa ee kurteela oo darisle ee degmada yurkub waa gobolka degan ee qaybtii degmada berdaaliya ee dariskuleeta ilaa iyo saaxa gaduuda ilaa iyo lowgo ilaa iyo kurteele iyo iyo howlaha guud eridaas insha allahu tacaala tuulooyinka ciidamada iyagoo saf balaara ka socda iyo insha allahu tacaala maalmo wanba ay shacabka ka wacyigeliyayaan intii in jarna war al-shabaab laleey oo eridan ka nool oo shacabka welwel iyo dhibaato eena insheenayaan in jarna dowladda koonfur galbeedna insha allahu tacaala siyaasadiye guud ahaan iyo gaar ahaanba sii doonta sii lan ilaaliysa haddii shacabku ammaanna an hala lahaayaan lan walba usugo qabsi iyo walwal an ku qabna nimanka nabadjiidkeena anka noolada fadhi ee guriga iyo saxaafadiis iyo wala sheegeen shacabkana ha dhawaayaan wayna id an ka hambaliyeena howlgaladan oo hamin imaalan iyo wada ciidamada iyo maamulka degmada insha allahu tacaalana wada shaqeyn fayla lawaalala doonaa si nabadjiidkaas lan cirib tiranayo gacan ballaaran kasii doonaan ballan qaadeen insha allahu tacaala iyona maamulka degmada ciidamada booliska gaarka saraakiisha way ballan qaadeenna kami imaaran insha allahu untii diyaarinayin meli lama labada nimanka in socday ee qoolisada hayaan hagalan insha allahu tacaala geesiyaalka oo la tababari oo deegaankan dhaladay oo booliska gaarkeen insha allahu tiisulma doonaan wala abseen yoonkan walba doonaan meeshagi waana ku ballan qaadna insha allahu tacaala howlgaladaas nastoorda doonaan ilaahay idin sheegi intii oo fariisan ankawalan ankawalanna meriyo ku geeshgiishan meriyo shacabka ka dhabaatayaan maadaama laflacaari ayna waltabaray haba yaraata iyo hayaan an lahayn waxaa ku hortii intii ay qarxiyaan shacabka waxaa ku hortii shacabka waltaan halayna masaakiinta iyo gowracan insha allahu tacaala wayba ballan qaaday maamulka degmada iyo ciidamada booliska gaarka saraakiisha shaldoon iyo ciidamada amisom degmada ka suganba ila afgorodeena runtii shacabkaasanka noolada doona cabsiyo weliba insha allahu tacaalana howlgaladaas baqala doona marnaan heri doona ilaa idin sheeg gudoomiye jarana ciidamo kaleed oo ku tirsan koonfur galbeed soomaaliya oo lan tababarahaya degmada berdaale ee gobolka baay ama la qorsheeyaha intii dhowaan la tababaro doon
dowladda koonfur galbeed dowladda waxa weeyaan koonfur galbeed soomaaliya siyaasadii oka eedan hanti nabadiirkauna la dirira salanheda wadan level ah shacabkiina si xor iyo xalaalnimo ay ka nooladaan insha allah walbadan qorshe ay jiraan oo ciidamada booliis ee sida commandoska lan tababarow oo lamankaasi cadowka en diyaarado iyo danwalba kala dagaalama doonaan meediyo laga sheega jirta insha allahu tacaala hase ahaatay hata weli holiyada filanka diyaar garow lahayo se qorshihii barnaamijkaas gudagal lahayo diyaariye ilaah idin shiyantili ku dirowna ciidanka filan ammaanka degmada bardaariya guud ahaan koonfur galbeed meeli cufles iyo ku dareento nabadiidaska ee degmada bardaarisa rasmiya waan ka sugan yihin waana way jiri doonta hob ilaahay ara isku xirnaan shacabka iyo ciidamada iyo maamulsho ilaahay idin sheegin nimankaas sar rasmiyalan ku ciribtiri doona guud ahaan deegaanka koonfur galbeed gaar ahaan degmada bardaariya tuulooyinsheeda ciidan maasii kaasi weliba gudoomiye ku-xigeenka degmada bardaale ee gobolka baay koonfur galbeed soomaaliya cali caddo uu soo waraysi gaarusiyay idaacadda warsan ee magaalada baydhabo gudoomiye ciidankii kumahadnagaan waraysiga